waa ku salaamaya adiga iyo v o e ba iyo shaqaalihaba socdaal taariikhi a runtii inaan la qaybsado dadkayga maxay tay farxadda u hambalyeeyo dhulkayga aanan muddada intaa leeg aanan arag aan soo arko u hambalyeeyo bogaadiyo waxaad tagtay guumays halkaas inuu meesha ay hadda ku kala sugan yihiin ciidamada s c khaatumo oo iyagu guumays jooga iyo kuwa somaalilana oog jooga bal ka waran halkaasi dee dagaallo ayaa dhacay ciidamadaasina hadda halkaasay ku sugan yihiin bal nooga waran xaalka ciidamadan hore ugu maray iyo deegaamadaas aanan dee inta muddadaa dheer arag dadkana aan soo hambalyeynayey oo farxadda la soo qaybsanayey ciidamada qudhooda aan soo eegayey halka ay joogaan ee ugu horeysa farxaddan la soo qaybsanayey waxaanu kula dardaarmaynay inaanay sidii ay samayn jireen aanay samayn iyagu halkoodaa ku ekaadaan nabadgelyada ilaalayaan wixii soo doontana maxaytoy iska daafcaan horey waxaad u sheegteen inaydan dagaalada deegaanada sool sanaga iyo cayn ka socda aydan shaqo ku lahayn bal arrimahaas oo kale ka waranaya socdaalkaagaadoo iswaafajinaya infact puntland ahaan maamul ahaan annagu dagaalkaa kuma aanu jirin dhowr goorna waanu sheegnay dadkan iyagaa dagaalamayay runtii mustameed baanu ahayno waanu diyaar baanu ahayn hadday noo baahdaan noo noo qayshadaan inaanu u soo helino waajibaadna waa noogu leeyihiin laakiin ilaahay barnaamo badanoo tolkood oo reer puntland ayaa u heliyey hore dhowr goorna waanu u sheegay dagaalka inaanan qayb ka ahayn laakiin waanu ka xumayn madaafiicda lagu garaacayo iyo hoobiyaasha iyo magaalada la duminayo iyo dadka xaqdarada lagu laynayo aada iyo aad baanu uga xumayn madaxweyne dadka deegaanka waxay samaysteen hoggaan s c khaatuma xidhiirka iyo habshaqaynta puntland iyo ka dhexaynaya muxuu noqonayaana doorkiinu iyo s c saada la socoto puntland oo puntland bay ka mid ahaayeen markii hore oo la dhisteen oo distoorkooday ku jirtaa hadda haddii ay dhulkoodii xoreysteen horena waanu u sheegnay iyadoo qoraalana waanu bixinay afna waanu ku nidhi haddana waan leeahay wax alaalisay alaalisa ay doonaan waanu kula shaqaynaynaa raallina uga nahay waxaa jira dhibaatooyin ka dhashay dagaaladii barakac dad afar boqol oo kun oo qof ku dhow oo hay-adaha qaramada midoobey ay sheegeen guryo badan baa dumay bal noloshii dadka iyo biyihii iyo kaabayaashii waxyaabaha puntland uga diyaarsan sidii dadkaasi loogu garab istaagi lahaa iyo sidii guryahooda loogu soo celin lahaa puntland way caawisay runtii waxaanu socdaalkaygan waxay la socday wafdi wasiiro iyo agaasimayaal guud iyo iyo xildhibaano iyo ay ka mid ahaayeen waxay assessment bay ku sameynayeen dhulkii dumay meelihii biyaha laga gooyey dhakhaatiirtii cusbitaaladii la dumiyey marka sidaanu horeba maxay tahay ugu caawin jiray diyaar baanu nahay wax aanu haddaan dib ugu noqonno madaxweyne waxaa jiray maxaabiis badan oo halkan lagu qabtay s c khaatumo maadaama ay curdi yihiin bal maxaabiistaasoo kale ma ka wada hadasheen sida xaalkoodu noqon lahaa iyo waxaad khibrad ahaan ku dhaantaan sidii loo hayn lahaa xeerarka caalamigana loo marin lahaa maxaabiista horta waxaan dadka isimaduna way ka hadleen anna waan kula dardaarmayaa in maxaabiista ah in sidii biniaadnimada loola dhaqmo runtii waana ula dhaqmeen oo waa maamulka ama isimadu intuba way ka hadleen waanu kula dardaarmaynaa maxaabiista annagu diyaar baanu u nahay haddii ay gacan baanu ka siinayna hadday noo baahdaan laakiin iyaga ikhtiyaarlu hadday halkaa ku haysanayaana iyaga lee waaye fariinta kala duwanaad u diraysa dadka deegaanka iyo somalilanba maxay tahy dadka deegaanka waxaan u dirayaa maxay tahy m muwaafaqadii aada maxay tahy guushaa ku gaadheen haysta oo sii ku sii faraadayga maxay tahy isku tashada ammaankiina ilaaliya somaliland waxaan leeyahay dhulkaynii baad joogtaan dhul kale oo maxay tahay sool sool iyo sanaag iyo dhul mahantana wax idinkaga dhacay waa aragteen kiinaa iimaansada ku ekaada oo idinku filan yahay